ururka dhalinyarada ah walaal oo ah dhalinyaro isxilqaantay ayaa ceelbiyooda ku deeqay kumanaan qoys oo ku nool degmada garasbaaley ee gobolka banaadir lacagta lagu dhisay ceelkan ayaa laga soo aruuriyey bulshada ku dhaqan gobolka banaadir kuwaasi oo halkudhig looga dhigay kun shilin ku oonbixi walaalka cabdiraxmaan maxamed cali guddoomiyaha ururka dhalinyarada ah walaal ah ayaa ka warbixiyey dhismaha ceelkan iyo marxaladii oo soo maray ceelkan wuxuu matalaad u yahay halhayska organizationka ah wax walba waan awoodnaa haddii aan rabno wax walba waan awoodnaa haddii aan rabno waxaan ka wadnaa dhibaato kasta ama duruuf kastoo dalkeena taalo waan xali karnaa haddaa anaga soomaali haddaan nahay aan rabno inaan xalino marka biidnillaah waxaan rajaynaynaa ceelkan inuu unoqon doono tan koowaad tusaale ummadda soomaaliyeed inay waxa macquul tahay oo loo baahnayn inay gacan shisheeye ka imaato sida wax loo xaliyo tan labaadna inay noqon doonto wax lagu daysaro oo tuulooyinka iyo meel kastoo duruuf ka jirta nin kasta intay israacno wadajir isku raacno aan xalino qaar ka mid a dadkii ka faa'idaystay ceelkan ayaa iyakuna dhankooda ka mahad celiyey dhibaan ku jirna hal jiirgaan maalintii waa ku hergelayni waan habeenkii waa ku barinayni dhibkaasaa naga bixiseen kheyr allah idin siiyo bii frii ahaana siiseen haddana biyaha waxaa helni afar iyo labaatan sac afriinaa laga dhigay biyihii aa helni walaal waa ku faraxsannaa idinkoo walaal oo noo keenteen biyihii aado aadaan liigu faraxsannahay haddii barasho barasho ma haysana ilaahay kii rooy mas-uul ma haysana kheyr allaha siinsay haddana hoo isaga ilaahay galanti walha siingilay walaalaha naysa mas-uul iyo badar iyo nasiidan anu mas-uul nijeedo wal barasho iyaalka barbar barasho maneen haayaan hadda waxaan u soo dul saa'ida oo saa'id ee joog dad meelaha kala kasoo barkacay akaam ku nool oo haysan digsi dabka saarta haysan kirla haysan oo wax meel ay keenaan dad walaal Soomaaliyeed oo kaamkii joog qofti wal qofti horta joogti oo habeenkii waxay isku helaa oo isla kaalmeystaan isla cunaanay annah oo meesho joog wax kale hadda anigu awood male walaalka inaan la garab qabto walaal Soomaaliyeed annah ceelkan ayaa waxa uu baahi weyn u qabay bulshada ku dhaqan degmada Garasbaaley kuwaasi oo ka heli doona biyo nadiif ah